بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على نبيina محمد وآله وصaحبه وسلم kitaabadii baynu soo xuseyn macnaheeduna uu ahaa adoonkiio adduun lagu xidho oo la yidhaahdo haddaad intaa la kalaydo xor baa tahay walaa yajuuzu ma banaana bu uhi kitaabatu bacdi cabdin addoon barhkii in la kitaabeeyo ilaa an yakuna baaqiihi xuran in inta soo hadhay xor tahay mooyaane qofkan islaamku wuxuu kula dadaalayaa inuu xoroobo sidaa awgeed haddii haddii qofkii uu masalan haddii masalan qofkan barhkii xor yahay waa la xoreyn karaa baaqi soo hadhay wuu kitaabeyn karaa baan leeyahy addoonkan kala barh baa xora barhka soo hadhay wuxuu leeyahy niyo haddaad boqol kun la kaalayda intaada kalena waa xor waa masalo laakiin hadduu idhaahdo hebelow kala barhkaabaad ka kitaabaysanta haddaad boqol kun la kaalayda kala barhkaada xoroobaya barhka kalena addoon buu ku ahaanaya waxba ma kordhin ninkii waxaa la doonaya fii qaydil riq inuu ka baxsado kamana baxsan walaa tustaxabu haddaba looma sunaynin kitaabadan ilaa liman yucraf qof la og yahay mooyaane kasbuhu inuu shaqaynayo wa amaanatuhu iyo inuu maaragtay dee aamin yahay haddaa khayr ku ogaataan tii aayadda ayuu fasiraya qofkani si uu xorooba markan la yidhi hebelow adduun intaa la eg haddaad la kaalaydo xor baa tahay ko waa in la og yahay inaanu kaslaan ahayn laakiin uu soo shaqayn karayo wax soo saar keenayo waa mid midda labaad inaanu daaniyo ahayn amaba qof khaa-inehe laakiin aamin ahoo dee lacagta soo xaraynaya inuu yahay waa in la ogyahay labadaa masalo marka la helo ayuu iska bixin karayaa qofkani wixii lagu xidhay laakiin haddaanu shaqaysanayn aaminna ahayn dee muxuu keeniba walilcabdi fasquhaa mataa shaa walaysa lisayidi fasquhaa caqdigani heshiisyada waxa uu ku jiraa la idhaahdo jaa-izun min tarafin walaazimun min taraf ilaa cuquudda saasaynu soo qaybinay wa laazimu arafayn wa jaa-izu arafayn walaazim min araf wa jaa-iz min alaakhar xagga addoonka kolka la eego caqdigani waxa uu ka yahay jaa-is mar alla markuu doonaabuu odhan karaa niyo waan daalo waxba socodsiin kari waayo addoonnimadii aan sii wato addoon baan iska ahaanayaa buu odhan karaa xagga laakiin sayidka kol hadduu afkiisa ka soo baxday oo uu yihi boqol kun haddaad la kaalayda waa tusaalehaynu wadane xor baa tahay kama noqon karo waan ka noqday ma jirto markanunbu ayuunbay suuroobaysa ilaa an yacjiza almukaatabu kii adduunka lagu xidhay inuu ka daalo can iladaa-i inuu iska b inuu iska bixiyo mooyaane hadduu dee iska bixin kari waayo waktigii loo qabto ay dhaafto wuu odhan karaa niyo heshiiskii wuu socon waayo sayidkii baa odhan karaya waar heshiiskii hebelow dee waadigan daalo waxba socodsiin kari weyde addoon baad weliyata wain maata alcabdu infasaqat haddii addoonkii la yidhi adduun intaa leeg haddaad la kaalayda xor baa tahayba uu ka safray halkan adduunyada la idhaahdo dee yaa la sugaya heshiiskii yaa la sugaya yaa se bedelaya warkii waa dhamaaday ba heshiis fasak may dhin awi sayidu baa dhintay falaa ma fasak mayso dee warasadii unbaa sii wadi addoonkii halkii sayidka kolle cid unbaa usoo fadhiisanaysa dadkii xigaya inankiisii walaalihii cid unbaa halkiisa soo taagay dadka halkiisiisa soo taagay unbaa la wadaya adduunkiina uu shubaya wax dhexlaya wayalzamu sayida sayidkii waxaa ku waajiba an yaxuda can inuu ka rido juz-an min almaal qayb xoolaha ka mid a warzuquuhu min maali illaah ilaahay waxa uu leeyahay xoolaha ilaahay wax ka siiya addoomaha nin kastoo ku xidheen adduun oo tidhahdeen la kaalay intaa haddana xoolahan ilaahay idiin dhiibay wax ka siiya oo qofkan la furdaamiya sidii aa markaa u xoreyn lahaydeen markaa amarkaa ilaahay iyadoo la tixgelinayo waa in wax laga daayaa waajib bay tahay waa in qalla haba yaraado qabla laacid intaanu xoroobin waa in wax laga daaya aw yadfacahu ilay ama waa inuu dhiibaayo idhahdaa ebelow dee kollay anun baad iisoo hoynaysaaye bal haddii aan boqol kun kugu xidhay soddon kan ku darso oo isku soo daro dee isku soo hagaaji ama wuu dhiibi ama wuu ka dayn yaana waa jiidis iyo qaadisun de labadiiba waa caawimo addoon wa fi najmi alakhiri alyaq waktiga dambaa si haboon nujuum waataynu soo nidhi waxa adoonku uu bixinayo waa lagu tilmaamaa waxaa kaloo lagu tilmaamaa waktiyaasha loo qabtay sababta najmi iyo xidig loogu magacaabayna soo sheegnoo dee waktigaa xidigaha lagu tiriya laba wakti baa loo qabanayaa uu ku kala keenayaa xoolaha e laba bilood iyo iyo bil waa tusaale waktiga dambaa si haboon oo dee isagiina uu dadaalaya uu isleeyahay in yarbaa xornimadii kaaga hadhay wayundab rubuc waxaa laga daynayaa in rubuc ahaadaa fiican boqol kiiba shan iyo labaatan fain lam yafcil fain lam yafcal haddii aanu samaynin xataa qabada almaala ilaa uu xoolihii ka wada guddoomay radda calayhi bacda barhkiibuu ku celinaya niyo boqolkun haddaad la kaalaydo xor baat aayadda isagoo naska tix gelinaya inuu wax ka daayo hayda kamuuday boqol kiiba addoonkii wuu soo shubay idan ha u celiyo qayb kamid a haba yaraatee toban labaatan rubuc waxa u celiyo ha yidhahdo bal intaana suuqa ku gal dee haatan dadkaagii waad ka mid noqotee intaana sii qaado walaa yactiqu lmukaatab kan lala heshiiye wax lala qortay ee addoonkii ma xoroobayo walaa shay-un minhu qayb kamidiina ma xoroobayso ma baqiya calayhi shay-un inta shilin lagu leeyahay almuslimuuna calaa shuruudi kol haddii adduun lala lagu shardiyey adduunkiina weli aanu dhamaynin barhkiina xoroobi maayo dhammaantiina wada xoroobi maayo maalintuu wixii soo dhameeyo ayuu xoroobaya wayamliku bilcaqd markanay heshiiyaan ay wax kala qortaan wuxuu ku milkiyayaa manaaficahu wixii uu soo saaro wa agsaabahu wixii uu soo shaqeeyo intaba mar alla markaa ay heshiiskaa wada galaan odhanaya adduun intaa leg haddaad la kaalayda xor baa taa dee sidii hore arrinkii u iska bedelaya ilan berigii hore waxa uu soo shaqeeyay adoon wuxuuna lo uu ushubi jiray sayidka inbuu ushubi jiray waxau isagu milkiyayay may jirin wixii milkigiisa soo galaaba kan kale ayuu kusii wareegayay arrinkii waa isbedelay marka heshiiskaasi uu dhammaado hadduu shaqo tago haddii markaa isaga wax loo hibeeyo haddii wax la siiyo haddii si kasta ha ahaato manaaficdiisa wixii dheefahe uu helo wixii isaga uu shaqeeyo intaba addoonkaa yeelanaya ila xuruursi buu ku jiraaya wa huwa addoonkan oo maca sayidi ah mukaatabkan dhe magacan ula baxaye maca sayidi kolka loo eego intanuu mukaatabka noqday kal ajnabiy ajnebi unbuu lamidi ajnebi buu la mid noqday ninkani oo sidaa darteed ayuu dee hawlihiisana iska wadanaya fi lbayci washiraai wa saa'iri lmucaamalaat ajnebiguu lamid yahay waxyaaba addoonka uu kala mid yahayna waa sheegay matal markuu wax iibsanayo markuu wax sii iibinayo markuu cid la dhaqmayo sayidkii idan ugama baahna laakiin masaa'ilkan soo socda addoonkiibuu kala mid yahay oo wuxuu u baahanayaa ogolaansho sayidka ah walaa yatasawaju ma guursanayo kan mukaatabka la ydhaah walaa yahabu mana hibaynayo oo cid wax ma siinayo walaa yactiqu waxna ma xoraynayo walaa yuxaabi cidna ma dheefinayo ilaa biidni sayid sayidka oo fasaxala mooyaan arrimahan oo dhan waa muhiim idanka sayidku maxaa yeele haddii aanu idan helin oo uu arrimahan ku tasarufo wixii uu sayid ka ururin lahaa ee uu ku xoroobi lahaa ayaa isagii ka dayacmaya sawaadkan qarash baa ku baxaya markanuu cid wax siinayo hibaynayo waxbaa ku baxaya kolkuu addoommo kale soo iibsadou sii xoraynayo dee waa wuxuu isagu u baahnaa inuu isku xoreeyo markanuu muxaabaad samaynayo muxaabaad ciduu wax ka iibsanayo oo wax ka daayo ama wax ku caawiyo oo wax dheefsiintii un intan oo dhami sayidku waa inuu fasaxaa fayasixu jamiicu dalika biidni walaa yajuuzu ma banaano baycu lmukaatab mukaatabka in la iibiyo ma banaana walaa baycu maasha in la iibiyaana ma banaana fii dimatihi isaga lagu leeyahay gashiga ku ah oo min anujuumi wixii lagu xidhay ah mukaatabkii heshiiskan lala galay oo lala qortay wax ee adduunka lagu xidhay waxa uu hor joogsaday in la iibiyo oo de sidii caadiga ahayd oo waktigii hore u iibsan karayay maanta uma iibsan karaya addoonka mukaatabkan waa nin xornimo xaggeed usii janjeeda mid weey midka labaadna dimadiisa waxaa lagu leeyahay addoonka nujuum nujuum idhiya dee medel marka la yidhi boqol kun la kaalay oo laba jeera waa adduun magacaa la idhaahdo nujuum la yidhahdo waatay nin nujuumka wuxuu bixinaya waktigu bixinaya baa lagu tilmaama haddaba nin kale intuu soo u yeedho odhan maayo hebelo waxaan kugu wareejiyay addoonkayga lacagtan ku leeyahay ma odhan karata waxaa kaloona odhan karayn adoonkaygaa waxaan ku xidhay inuu laba neef aadhiya ii keeno si u xiroobo waan kaa ibiyey labadaa neef ee gashiga ku ah ee lagu leeyahay isaga mukaatabkaygaa ma odhan karayo oo shaygan dimadiisa ku sugan ee addoonka uu ku xidhuu ka sugayo cid kama iibin karo rubama inuu dee caajisaba addoonka iibaan ansaxayn oo dabeed gacantaba lagu hayna uu nodo wa waladu lmukaatabati tii la kitaabeeyey kay dhashay yactiqu idaa cataqa wuu xoroobi marka ay xorowdo waxau yihi kolka addoon bay waxay wadatay addoontan iyada heshiiska lala qortay lay heblaaya haddaad intaa keento xor baa tahay walad bay wadatay amaba ay dhashayba u raacaya un xor buu isaguna noqonaya iyada oo loo dadaalayo xornimada qofkan waladka ah oo asalkiisi uu taabicu noqonayo aada buu islaamku ugu dadaalaya addoomaha iyo cidqigooda bab idaa waxau yihi faslun fi xukmi ummahaati lawlaad waa fuqahadu kolley kitaabka kutubtooda baabkay qaaliba shawaaficda ugu dambaysiiyaan baabkaa muwaladada marka ay iska hadlayaan de sida minhaajkuba had iyo jeer uu isticmaalo soo horumariyay markaa sheekha halkan waxa uu ku xusayaa addoomaha mid kamid ahoo tii dhadigayda oo umulwalada la yidhaho umulwaladada waxa weeyaan addoontii oo milkul yamiin uu kula mucaamaloodo ninkiio dabeed ubad sidaa ugu dhasho kol hadday ubadba u dhasho waxay eeganaysaa markuu sii markuu dhimanayo markuu dhinto unbay eeganaysaa mar hadduu dhinto horey bay ka xoroobaysaa cidna lama hadlayso kii taaba iyo tadbiir midnaba kuma xidhnaba maxaa yeele ubadkeedu ma yeeshaa oo horeynu halkaa hore ugu soo marnay asalku inaanu milkiyin faraca aanu yeelanin faracuna asalka ma yeesho sidaa darteed hadduu ninkani dhinto oo uu ka tago addoontiisi iyo wiil u leh ayaa dhexlaya addoontii oo waxaynu idhahnaa wiilkeedaa dhexlaya ma yeelan karo asalkii faracii asalkii sidaa darteed waa inay horey ka xorowdaa umulwaladadaasi ubadkeeduna dee xor baabay haaya laba kala faham qofku markuu addoon leeyahay ee ubad ay u dhasho waa iska macruuf iyadu ubadkaasi inuu xor yahay waa iska xor iyagu laakin ta laga hadlayaa waa tan dhashay laftigeeda addoonta u ah ilaa calaa azwaajihim aw maa malakat aymanu kuwa milkulyamiinka uu qofkani kula mucaamaloonayo ubadkay dhashaa waa xor laakiin iyaduna waxay xoroobaysaa bacda mawti sideen mudabarka oo kale haddaba addoontii haddii cid kale uu guuriyo oo wuxuu ihi niyo anugu waan ka maarmaye hebelow adaanku u guuriyey hebelkaa uu u guuriyey ubadka ay u dhasho addooma waxay u noqonayaan sayidka kan addoonta iska leh ayay addooma u yihin sida iyaduba addooma ugu tahy idan addoontani intay rag kuway ragga kale u dhashay iyo kuwana isaga u dhashay dee farqigaasa udhexeeya inay isku khaldamaan maaha waxau ihi idaa awlada jaariyatahu addoontiisa marka ubad ka dhalo aw jaariyatan yamliku bacdaha ama mid uu badh leeyahay buu ubad ka dhalay waa loo daayay wey macnaheedu ila laba nin kama dhaxaynaysa xagga oodiga aw jaariyata bnihi inankiisa addoon uu leeyahay ayuu ka dhalay oo dee odayga loo daayay falwaladu xorun waladkii waa xor waaljaariyatu ummu walad ummu waladin lahu addoontaasina waxay u tahay ta magacaa la yidhaahdo saddexda suuraba way iska suuroobi karaya inuu qofkii addoon leeyahay dhadig dabeedna uu sidaasun kula mucaamaloodo meher uma baahno dee lama meherinayo qur-aankaaba dee sheegay dumarka sida loola dhaqmi karo ilan ana alasya ana alashyaa ana alasla fi lashyaa alibaaxa ila labdaac baa la yidhaha marka alslu fi labdaaci ataxriim ila bitaswiij budcigii dumarka iyo la dhaqankoodii waa xaraam ilaa labadan aayaddu ay sheegtay midun in lagula dhaqmo mooyaane in zawjiye lagula dhaqmo oo dhaq dhaqanka waxaynu uga jeednaa macnaha wax laga dayo iyo in milkulyamiin markaa tan milkulyamiinku meher uma baahna iyada mar hadduu yeeshay taasaa uga dhigan meherintii oo kale hadduu leeyahay la garay day nin wada leeyihiin oo isagu uu la wareegana la garay oo isagu saa ku wato waxaa kaloo baabu nafaqa aynu ku arki doonaa icfaaf alwalad liwaalidi wax la yidhaah oo haddii odaygu iska busaarasan iyo faramaran yahay nin iska xoog oo miyaro u baahanna uu yahay waladkii iska ladnaaye waxayay ee ilmihiisa haa waxaa waajib ku ah inuu biiliyo waa kow u guuriyo miyaro u sameeyo haduu miyaradaa u waayana addoon buu siinaya aaba islaantan iska haysa buu leeyahy tan aniga ayaa leh adigu bal iskaga asturnow oo iska qaado macnaa qaado ma ahe iskala mucaamalood markaa jaariyata ibnihi waa habka noocaasa waxa u ihi haddaba umulwalada macnaheedu waa sidan fatactiqu bimawti markuu dhintaabay xoroobaysa wayamtanicu baycuha wa hibatuha inuu cid ka iibiyo inuu cid siyaano ma banaana sababtuna dee waxay ka baxaysaa umulwaladanimadii oo xornimadeedii baa markaa shar ka dhacaysa haddii uu cid siiyo ama iibiyo dee ha dhowto ma sii xoroobayso markaa xornimadeeda iyadoo lagu dadaalayo sidaa darteed waa in aanu bixinin oo aanu cid siinin iibininna wayajuuzu waxaa banaan istikdaamuha wa ijaaratuha wa taswiijuha wa kasbuha lisayid afarta arrimood baa u banaan nin kale wuu guurin karaa intuu isagu ka maarmay kadib ijaaro wuu ku samayn karaayo dee cid buu si ay ugu shaqaysa u karaynaya taswiij buu u samaynaya taa hore cafwan istikdaam dee way ushaqaynaysa taswiijkuna waa inuu nin guuriyo zawaja yuzawiju tazwiijan ma alfarqu bayna ataswiiji watazawuj yajuuzu wayajuuzu lahu tazwiijuha buu imika yidhi haddii la odhan lahaa tazawujuha maxaa farqiga jira midna dee waa wuxuu noqonayaa mid isaga kusoo laabanaya oo mafcuul keliya qaadanaya midna laba mafcuul buu leeyahay oo waxa uu markaa noqonayaa sii guurinteedii markaa taswiijuha waa sii guurinteeda zawjan aakhar u guuriyo tazawujuhana waa inuu iyada guursado waa saddex wa kasbuha lilwalad inay da ushaqayso lisayid baa le wa kasbuha lisayid inay u kasabkeeduna waxa u sugnaaday sayidka oo wixii ay soo saarta sayidkaa qaadanaya goorma ayay mulwalado u noqonaysaa ee sidan ku xoroobaysa sawaan waxa isku mida waladatu dhashayaa ubadkan xayan isagoo nool aw mayitan ama dhintay laakin law yut law lam yutasawar fiih ilmahan ay dhashay haddii aan lagu habaynin khalqu aadamiy bani aadam abuurkii haddii aanu ka muuqanin lam tasir umma walad umulwalad ma noqonayso markanay ninkan u noqonayso umuwaladadiisa ilmahan ay u dhashay mid nool ha ahaado mid dhintay ha ahaado waa isku mid laakiin shardigu waxa weeye in suurad bani aadam uu ka muuqdo un waxan hadduu doono dhicisba ha noqdee in sawirkii bani aadamka uu leeyahay oo dee uu kala qormay shimbayuu ku dhalanini walow awlada jaariyata ajnabiyin binikaaxin aw zinan falwaladu milkun lisayidiha masaladii aynu hore uqadinuu soo qaatay falow awlada hadduu ka ilmo dhalo jaariyatan jaariyata ajnabiyin nin kale addoonuu iska leeyahay ayuu kaga ilmo dhalay binikaaxin nikaaxo uu guursaday aw zinan ama sina ayuu ugu tegay falwaladu waladka addoontaasi ay dhashay milkun lisayidihaa kan iyadale buu u yahay addoon ninkani addoontiisii buu nin u guuriyey haatan dee qur-aanka markaas inaa iska dhowrsoonaataan baa idin fiican ilaahay u leeyahy dalika liman khashiya lacanata minkum shuruuda lixa meelahaas ayuu fuqahada u tirin jireen oo ilaa afar ay aayadu sheegtay qofka doonaya inuu addoon nin kale uu leeyahay ku maarroobo oo u guursado mar hadduu tuxora kari kari waayey shuruudihiisi dee waxaa kamida tuxora inaanu haynin oonay ag joogin wuxuu ku guursada aanu haynin sina uu ka cabsado intaasoo qayd kolka ay isugu darmaan wuxuu guursan karaa addoon nin kale leeyahay addoontaa nin kale uu leeyahay haddii ay ubad u dhasho ubadkan sayidkeedaa leh marka ninkan waxaan u dhalayaa waa addoomo addoomun bay noqdeen marka markaa ninkii dee hawl baa ku dhacday saa darteed baa ilaahay uu leeyahay inaa iska dhowrsoonaataan dhibaatadaa ka imanaysa awgeed ayaa dee idin fiican siladiina waa la mid haddaba addoon nin kale uu leeyahay ayuu shubho kula kulmay waa tan iyadu aw bishubhatin ama shubha ayuu kula kulmay fa huwa xurun waladkani waa xor weeyaan haddoo nin kale leeyahay ayay shubha ku kulmeen shubhaduna shubhatu ariiq iyo shubhatu lfaacil iyo shubhatu lmaxal iyo qaybahaasay yeelataa nikaaxayna ku arkaysa oo haddii masel nikaax la moodaya inuu sax yahay ayuu mid noocaas oo kaleabu ku wadiyay sababtiisa waa shubhatu ariiq oo waxaa soo galay macnaha wuxuu isagu u arkaya inuu ariiq sharci ah shubhatulmaxal baa iyaduna iska jiri karta oo inay nin wa nin kala wada leeyihiin oo mushtaraka ay tahy ayaa suuragal noqon karta shubhatulfaacil baa iyana jiri karta oo tiisiiba uu mooday uu ku tahambaabay kuducliya waxa ahayd marka shubhatulfaacil waa ficilka xaggiisay shubhadu ka timid haddii arrimahaas oo kale addoon uu kula dhaqmo waladka uu u dhash halkaa ka dhashaa waa xurun nasiib saa darteed waladka sinada ku dhashiyo waladka shubhada ku dhasha farqigaasaa udhaxeeya midna wuu abtirsanayaa xor wey kanina dee waa waladu sine sinada ku dhasha weligiiba marka dambe hala yidhaahdaa la isku asturee mar hadduu laakiin qadinaa wuxuuna iska noqon doonaa un aan mid aan hagaagsanayn falow malakahaa haddii uu addoonta noocan ee shubhada uu ku wadiyay soo milkiyo bacda dalika intan kadib lam tasir ma noqonayso uma walad muwalad ma noqonayso masaladani masalada ku xigtuun bay la socota addoontan buu shubha ku wadiyay dabeedna ilmay u dhashay intaa kadib buu iyadii iibsaday ma la odhanayaa addoontan iyada ahay kor hadday ninkan ubad u dhashay umulwalad ay utahay tactiqu bacda mawti mise lama odhanayo lama odhanayo maxaa yeele waxaa shardiya markan ay ubadka u dhalayso inay addoon u tahay iminkana waxa macruufa waktigan ilmahani calool galay inaanay addoonba u ahayn laakiin milkigiisa ay ka horreysay milkigiisa waxa ka horreeyey goortanuu iyada arkay marka aragtidiisani kol hadday milkiga ka horreysay iyo la kulanka iyo ka ilmo dhalkaasi macnaheedu waxa weeyaan in aanay umulwalado u noqonayn masaladan dambey la socota falow malakahaa bacda dalika intaa uu shubhada ku wadiyay kadib lam tasir ma noqonaysa uma waladin lahu liannahu lam yadaha walam yalqaha fii milki baab lwasiya dardaarankiibuu halkan ku sheegaya markaa dardaarankani waa fursad islaamku uu siiyey qofka bani aadamku had iyo jeer uu iska yar warwareegaa intanuu adduunyada joogo saxiix iyo midku adag buu ku yahay maalka markuu digdiglaynayo caafimaadka qabo laakiin marka cudur uu jilbaha dhiga nin weyni wadkii waa yaqaanaa ee uu arka in la saaqay wuxuu aada u jeclaystaa inuu wax bixiyo lagama xidhin haddabe fursad baa loo siiyey inuu tabaruci tadaarug ku sameeyo an yatadaaraka lima faatahu min atabarucaat fii xayaati intii uu si wanaagsan u noolaa wixii dhaafay inuu ka daba tago waa la ogoliyay oo ninkii sacad la odhan jiray markii uu xanuunsanayay nabigu caleyhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi kamaa fi saxiix xoolo badan baan leeyahay ma dardaarmaa dhammaantood maya iska haysa nuskood baan dardaarmi maya thulukood baan haddaba dardaarmi doonaa athuluthu wa thuluthu kathiir waa kuu fasax in kastuu badan yahay bu sidaa darteed baa ibnu cabaas waxa uu leeya waxaan ka istimbaadi karaa kathiirtaa uu nebigu thuluthka ku sheegay inay habboonta in laga yareeyo qofku markuu wax dardaarmayo oo rubuc ka dhiga dardaarankiisa idan waataynu soo sheegnay cadiyada qofkuu bixiyo mar in lagu tilmaami karo hadiya mar sadaqa mar hiba mar caariya marna wasiya ilaa lix meelahaas aynu soo tirin wasiyadani waa waxbixin qofkii uu sameeyo marka uu xanuunsanayo xanuunkaana weliba uu ku dhinto haddii uu ka kaco lama yidhaahdo wasiyo laakiin xanuun buu dardaarmay isaga oo ku dhex jira waxbuubu yidhi ha waxaa ciddaa hala siiyo dabeetana waa ka shubo wuu socday wasiya ayaa la yidhahaa waktigii horena wasiyadan unbaaba jiraysa dhexalba ma jiraynin sida suuratu nisaa bilowgeeda ku sugan oo waalideynka iyo aqrabiinta in wax loo dardaarmun bay waktigii dambe ayuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ina allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaari qof walba dadow ilaahay xaqiisiibu wacayiba oo idinka aayaadka arkaye dee mid loo dardaarmo dhexalkii wax kulhi ma jiro inin waliba dhexalka qusumkiisa ha ka qayb qaado markaa wasiyadii sidaa ufahm tabaruc fi marad lmowt wey markaa waxaa kala jira wasi iyo waxaan leeyahay muusi muusa lahu muusa bihi siiqa isagaaba kala qaadi doona tasixu lwasiyatu waxay ka ansaxaysaa min almukalafi alxuri walaw mubadiran qofka shuruudaha leh mukalaf murakab min shay-ayni albuluq walcaql inuu qaangaadhna yahay miir qaban xorna waa inuu yahay qof dirdirano kaa la haystaanu mubadirba ha ahaado oo hadduu xoolihii bixinayo fursadanna ka faa'iideynayo dee tabdiirka waxaa la idhaha meel xunoo maalkii lagu bixiy uma alkalaamu ka hadalka baabkan aynu ka hadalnaa fi faslayni laba fasal buu ahaaday meeshani waa baab baabkana had iyo jeer fasal baa soo hoos gala oo waa musطalaxaat fiqhiya inay awalan isticmaalaan kitaab uma albaab uma alfasl uma atanbih uma atafricaat marka wuxu ay isku jinsi iyo ma markay kala jinsi iyo markay kala jinsi yihiin waxay dhex dhigaan inta badan kitaab maala seke iyo dee soom oo kale waa kale laba baab kala jinsi weeyaan ama laba cibaado kala duwan wey marka labadii shay ay isku jinsi yihiin laakin ay kala nooc yihiin inta badan waxay dhex dhigaan baab bay dhex dhigaan sida halkan oo kale dee mucaamalaadkii un baa laga soo hadlayo dabeedna wasiyadaasaa soo gasho baab baa la dhex dhigay marka wixii ay isku jinsi iyo isku nooc ba yihiin ay bacd almasaa'il ku kala duwan yihiinna fasal ayay dhex dhigaan sidaasba uu ku sheego waa isku wada wasiya un markaa laba qaybood ay kala yihiin awgeed ayuu u kala sheegayaa markaa labadaas wixii kasii yaryarina waa tambiihaat iyo tafriicaat iyo masaa'il iyo buxuus iyo kuwaasaa la asaaliiba taaliif labada fasal axaduhumaa midkood fi nasbi lwasiy mid wasi la idhaahdo in la taago oo macnaha awood la siiyo isagaa kuu sheegi doona wasigani qof baa sii dhimanaya oo dee nin weyn isaga ayaa yaqaano danaha ubadkiisa iyo adduunkiisa wuxuu leeyahay hebelow waan ka socdaa halkane ubadkayga iyo adduunkayga iyo wixii dayn ee layga bixinayo iyo wixii dardaaran ee layga fulinayo adaan kugu oga xigtadan kale iyo dawshada wey waxba ka fahmi maayo waa niman adage adigaan ku aaminsanahay intaasoo arrimoodba awood baad u leeday maxkamaddu markaa qoraal bay ku siinaysa inuu hawlaha qaban karo ubadka adduunkoodii mas-uuliga noqonaya isaga ayaa masruufaya isaga ayaa markaa dayntii bixinaya dardaarankii fulinaya wasi baa laydhaha nasbulwasiyi wakawi wa sharduhu kan isaga wax lagaga tegaya adduunyada altakliif walxuriyatu walcadaalatu walihtidaau lilmuusa bih shuruudahaas uu leeyahy mukalaf waa inuu yahy baaliqan caaqil xor waa inuu yahy addoon iska dhig cadaala baa la yidhaha waxaba lagu doortayba dee intanba ee faasiq hadduu yahay arrinkii ilaahayba kol hadduu meel iska dhigay ku aadamana hadhu jiidi maayo markaa looma dirayo kaana alihtidaa lilmuusa bihi waxaan uu u dardaarmay ama ubadka oo la barbaariyo adduunka oo la dhaqaaleeyo iyada oo dardaarankiisii la fuliyo muusaabihigu waa kaa hawlahan loo wakiishayna ninkan sii dhimanaya u xil saarayna waa inuu ku hanuuni karo ihtidaa waa inuu leeyahay alamaana iyo aqoonti labadiio wada socda laakin hadduu qof foororaya aamin kastaba ha ahaado on waxaan isku dubaridi karayno dhan walba ka dhaafaya maya falaw awsaa hadduu u dardaarmo haddaba ligayri ahlin midaan shuruudahan lahayn fasaara cinda almawti ahlan markuu ninkani sii dhimanayunbu ehel noqday masalan isagoo sabiyu kolkii hore u dardaarmay dabeetana waabu qaan gaadhayba markii uu dhintay baabu qaan gaadhay oo kolkuu kan u dardaarmaya dhintay kii u dardaarmayna qaangaadh baabu noqday aw awsaa lijamaaca ama jamaaca ayuu u dardaarmay jamaaca markaa aan nin keli ahayn aw lizaydin uma min bacdihi licamr wuxuu hi hebel baa ubadka ka mas-uula iyo adduunkayga intaa kadibna camar baa ku xiga aw amase jacala lilwasiy kan uu kaga tegayo adduunkiiyo ubadka ayuu u dardaarmuu awood u siiyey an yuusiya inuu isaguna kusii reebo man yakhtaaru cidda uu xulanayo jecel yahay saxa waa ansaxaya intan oo masalada oo kol haddii kolkii uu sii dhimanaya ehel uu noqday jamac ba ha ahaadeen mid keliyay ahaan jaran jaraba ha u sameeyo hebel iyo hebel ha isku xigsiiyey ama ha yidhahda hebelo adiga awoodda leh anigu dadkii kaaga tegay safar aan laga soo noqonayn oo dee soo laabasho aan lahayn baan tegay ilaa waktiga ilahay dee dadka bacsinaya mooyaane marka dee adaan kugu ogahay haddii aad ka tagtana bal cid alla ciddii aad adiguna dee dan moodo amaba ku fiican dee ayaad usii xil saari doontaa oo badkii mas-uul ka noqonaya saxa way iska ansaxaysa walaa yatimu ma taam noqonaya wafsigani ilaa bilqabuuli bacda mawti lmuusi kan dardaarmayaa marka uu dhinto kadib waa inuu yidhaahdo qabiltu hadihi lwasiya ninkan loo dardaarmee laleeya hebel adigu hawlahan isku agaasi waa inuu idhaahdaa waan aqbalay walow cala taraki had dambaha ku jiro oo muddo kadib baa idhaahdaa tan cid kaleo iga furato maayo waan aqbalay walikullin minhumaa mid kastoo labadoodii waxaa usugnaaday alcazlu inuu siibmo mataashaa goortuu doono almusi walwasiy macnaha caqdigani waa jaa-izu darafayn labada dhinacba khiyaar bay leeyihin mid waliba goortuu doonuu caslin karaa macnaha saaxiibkiisa kale kaga bixi karaa waa bablwakaala dee waktigan laleeyahay labadoodaba la sheegayo waa intaanu kale sii dhiman ilaa marabkiibaa muddo uu ku jiri karaa biluu xanuunsan karaa ama sanado dardaarankiina qoraalku u oli karaa halka markaa kolkii uu dardaarmay u yihi hawlahaadaan kugu oga ayuu dabeetana muddo haddana markuu yaro jiifay ayuu yihi waan ka noqday xaq buu leeyay wakaalay haydee kan kalena wuxuu leeyahay hebelow dadkii ay isxigteen baaba kuwa dhib badan ahoo kuwaasaanan ka lug baxayni layguma haleeyo mid kale ka dhigo wasi wuu heli karaa walaa tasixu lwasiyatu dardaaranka noocani kuma ansaxayo ilaa fi macruufin wabir wabirin wixii samafala iyo wixii macruufa islaamku ogolyahay ayuunbaa dee wakiil uu uga noqonaya ka qadaai daynin waxajin gashiga iga bixi bu i xaj baa laygu lahaa hebelow iga xaj wanadari eegid iyo maamulid fii amri lawlaad ubadkii kan dhimanaya uu u maamulo iyo washibhi wixii lamid ah dardaarankii oo la fuliyay walaysa lahu ma sugnaanin an yuusiya inuu dardaarmo cala alawlaad awlaadi wasiyan mid kale inuu usii dardaarmo marka macnaha kanuu sheegayaa waa kii loo dardaarmay inuu isaguna cid kale uma sii dardaarmo ubadka xaggoodii ma laha ee waa xagga adduunka iyo waxyaabahaas unbuu cid kale u dardaarmi karaa haddii loo saamaxay qaydkanaa ku xidhana waljaddu abulabi xayun ahlu lilwalaaya waaya waxa uu noqonayaa marka ninkan isaga ah ee dardaaranka bixinaya xaquma laha inuu awlaaddii yidhaahda mid wasii ha ilaaliyo iyada oo kii sharcigu u xil saaray ee wilaayada dhabta ahaa iska lahaa ee sharciyan ku lahaa uu halkan taagan yahay tala waktiyaasha qofkani odhan kara hebelo ubadkayga iyo adduunkayga iyo waxaaba maamul waa markaa weligan sharciga ah ee dee arrimihii ka mas-uul noqonaya min xagasa sharci ee ka dhintay ku xigaya aanu joogin wey aabihii hadduu dhinto awowgiina uu joogo aabaha aabihii ahlu lilwalaaya uu yahay oo dee wixii uu qaban karayo si wanaagsan u agaasimi karayo carruurta awowgood intoo la dhaafiyo nin kaloo halkaa iska ordayo lasoo qaban maayo oo la odhan maayo adigu ayaa ka mas-uula kan sii dhimanaya ma odhan kara caynka ah adduunka wuu odhan karaa laakiin ubad cidina ugama xanaano badna awowgoodaas awowgaa xagga aabba ah isaga ayaa ubadkii halkii aabaha u gelaya wati uma samayn kara kan sii dhimanaya waljaddu abulabi aabaha aabihii awowgii ahaa xayun ahlu lilwilaaya uu nool yahay maxaa yeelay de isagii baa soo taagan oo le waa carruurtaydi isagii baa wilaayadii sharciga ha haysa wilaayatu sharci muqadama calaa wilaayati alwakaala wilaayadan dee loo wakiishay isaga ayaa ka horeynaya ala tartiibiya arrimaha wafsiga haddaba dhowrkaa sadar buu kaga hadlay walfaslu athani fi lmuusaa bih fasalkan labaad wuxuu u guntan yahay shaygii la dardaarmayay laftiisa tajuuzu lwasiyatu haddaba dardaarankani waxa uu ku ansaxayaa bihuluth lmaali famaa duna thuluth lmaal iyo wixii ka yar xukumkeeda markay daa aimadu ka hadlayeen waxa yidhi waa waajib ibnu xazam un baa jira saaxibu lmuxalla oo marar badan gidaara isku qaado yar kulul sheekaasaa waxa uhi waa waajib xukunkeeda laakiin qofka maalla inay sunna utuun baa laga fahmay maxaa yeelay qofkan waxaa loo xadidaya dee dad baa dhaxlaya dadkuna xigtaduna mararka qaarkood baa dhacdaa inay col yihiin aljanaf fi lwasiya ayaa iska dhici kara oo ismi weyn dee ah oo marka uu arko inuu sii socdo uu idhaahdo kuwii iyaga ahaa ee ku-xigeynta faraha badan isayseeyey calfan waa wada dardaarmay maalkaygu odhan doonaa ayuu odhan lahaa oo waa ku dee nebigu lahaa markuu marxaladaa iyo marxaladaa gaadho u odhan doono lifulanin kada walifulanin kada waqad kana lifulan hebella intaa hala siiyo hebella intaa hala siiya fara badanaysa markaas waktiyada u leeya ilahay haddaad iga kiciso caynkii u noqon maayo waa waktigaas wey law ana lii kara walaa tajuuzu ma banaana biziyaadati calay inuu ka kordhiyo huludkaa ma banaana xoolihii saddex dalool dalool buu dardaarmi karaa labada daloole kalena dee dadkii dhexlayaa ku guulaysanaya wlmuraadu huluhuhu cinda almowt marka uu sii dhimanayay ayaa la eegayaa huluthulmaalka ila waxaa iska suuragala markii uu dardaarmay in huluthulmaal uu dardaarmo dabeetana marka uu sii dardaarmayey markuu sii dhimanayay baan leeyahay naftu ay ka baxay markaana intii uu dardaarmay ay noqoto maxay nisfa almaal oo khasaara dee dhacay maal saddex bilood buu xanuunsanayay dabeetana bishii u horreysay ayuu dardaarmay boqol kun markii uu sii dhimanayeyna dee kolkaas saddex boqoloo kun buu haystee garo kolkaa horu dardaarmay markuu sii dhimanayeyna hantigiisiiba waa laba boqol markaa boqolkii nis bay isu rogeen thulusalmaal goorta la eegaya waxa weeye markan uu dhimanayo ee kolkaa hore lama eegayo kolka hore ile sanad baa udhaxayn kara waktigu dardaarmay iyo waktigu dhintay muddadu way dheeraan karta waa xanuunkan un kol hadduu ku dhintay dee wasiya loo ictibaarinaya tabarucan fain kaana hadii uu yahay warahatuhu agniyaa dad waxayse hadii ay yihiin nudiba istiifaau thuluth thuluthka inuu iska dhamaystiraa wanaagsan wailaa falaa inuu gaadhsiiyo thuluthka maaha dadkan uu ka tegayo dee kolleyba waa wanaagsantay waalidku inuu ubadka ushaqeeyo waxa ay ku maarmaan uga tago dee waa kii nabigu sacad la hadlayay calayhi salaatu wasalaam alhaa ubadkaaga inaad ka tagto iyagoo akniya ah oo aan cid u baahnayn baa waxay ka fiican tahay inaad ka tagto iyagoo fuqaro ah oo dadka dawarsanaya istraatiijiyaddaa dhaqaale in loo dhigo dee ubadkii badiidana islaamku waa kaa dee rasuulku uxadidaya sala allahu calayhi wasalam rubama dee inay yaryar yihiinoo ay aanay intan hore waxbaba qabsan karayninba markaa waxay ku hawlgalaan inay helaan way haboonta haddaba hadduu maal qabeen yahay xoolaha saddex meelood oo meel ha iska dardaarmo hadii laakiin wuxuu ay yar yihiin dee dadkan yuu ku ciriir yihin dhexlaye huludkaa ka yareeyo fain zaada calayhi hadduu huludkii ka badiyo batalat fi zaay inta huludka dheer waxba kama jiro in lam yakun lahu waaris haddii waaris aanu lahayn qofkani wuxuu dardaarmay xoolihiisii nus nis ayuu dardaarmay marka dee thuluthun baa soconaya thuluthka inta dheerina way waa ka kacwey kan noqo intaasi kamay ansixin haddaanu waaris lahayn macnaha waaris khaasi haddaanu jirin waariskii baytulmaalku u dhexlayo bangigii muslimiinta haddii xoolihiisa lagu shubayo cid kaloo dhexasho aanu lahayn markaa thuluthun baa soconaya wixiis wakadaa sidoo kale waxa ah in kaana hadii uu yahay in kaana waa kaanadii taamadahay wain kaana duu cusra baabkeedi wain kaana ay in wujida waarifun bay ka dhigantay faacilkii baa xadfan waaris baaba jooga khaasa waradda zaaida intii zaaidka ahayd buu naga joojiya dee markaana ka kacwey ninkan isagaa xoolihiisii saddex meelood oo labu dardaarmay oo ihi dardaaran hebel iyo hebel ha loo siiyo waaris khaasa buu leeya inankiisii baa jooga markii dabeetana dhaxalkii ay noqotay buu inankii yidhi anigu thuluthun baan sii daynaya laakiin thuluthkaa labaada raacay ee zaa'idka ah waan soo ceshaday ma noqonayo ma ogolo inuu dardaaran noqdo inuu noqdo wax dee ku baxa baablwasiya qar buu leeyahay hadduu celiyey saa darteed ma soconayo thuluthkaas kale adigu huludkii hadduu ka badiyo dadkii dhexlayayna ay yidhaahdaan ma ogolin dee inuu dhaafiyo intaas waxa uu dhaafiyey ma socodsiinayn de waa loo joojinaya oo dhaxalkooda loogu soo daraya mar walba ninkani xaq wuxuu uleyahy uludkaas fain ajaazahu صaxa hadii uu fasaxana waa ansaxay maal dadkii dhexlayay ayaa waxay dhahan war aabaheen kol hadduu xoolihii nis dardaarmay waxba ayaynaan ku noqonine samafalka waalidkay kamid tahay dardaarankiisaoo sidiisii lagu fuliye aynu niskaba iska dayna inkastuu ulud xaq ulahaa oo iyagaa dee la su-aalayama waa iska ansaxaysa laakin waa inaan dee ubad yaryari meeshii joogin ubadka yaryar fasaxani kama suroobaya iyaga ee waa dadka waaweyne dee tashanaya walaa tasixu ma ansaxaysa bu alijaazatu wاraddu ila bacda almowt waan fasaxay iyo waan celiyey waa waktiga uu kii xoolaha lahaa rawxu dhintow dadkan dhexlaya goorta fasaxooda iyo fasax la-aantooda laga dhegaysanayo waa marka uu dhinto ninkii xoolahan lahaa laakin inta uu qirric leeyay ama uu nool yahay waanu fasaxnayo waanu joojinay midna kama soconayso waayo dee milkigoodiiba weli kumuu soo wareeginayo dhaxalkoodi wamaa wasaa haddaba wixii uu qofkani dardaarmo sii dhimanaya bihi isagoo min atabarucaati ah tuctabaru min athuluth thuludkunbaa laga xisaabinaya ninkani tabarucaat badan buu dardaarmay kalwaqfi walhibati wasadaqati intaa masjida lagu dhisa buuri intaa kalena waa waqfi intaana hebelaha la siiyo saasuu uqaybiya tabarucaadka ah ala isu geynayaa un waxaa laleeyahy in huludkii miyay ka badanta maya kama badno haddaba waynu usulin doonaa waqafkiisa iyo hibadiisa iyo tabarucaadkiisaba huludkii way ka badan tahay sooma hala joojiyo inta dheeraadka tabarucaadku qofkani bixiyo weligiiba ha feeraariye huludkaa ma dhaafaya tuctabaru min athuluth huludkii un baa loo xisaabinaya sharcigu xequ siiye qof wakada sidoo kale min alwaajibaati waajibaadka xaggoodiina huludkaa laga ictibaarinaya in qayadahu bithuluth wa in adlaqahu hadduu iska sii daayayna fa min ra'silmaali baa laga eegaya qofkan waajibaad baa lagu lahaa waajibaadkii markii uu sii dhimanayay bu wuxuu wuxuu yihi warnimayo thuluthka aan xaq u leeya inaan dardaarmo xajkayga ha laga bixiyo kafaaradii waajibka ahayd ee laygu lahaana ha laga bixiyo intaba nadarkii isagana ha laga bixiyo ila waa waajibaad waxaasoo dhami kolkaa kuwaasoo dhan waxa laga bixin doonaa un huludkii kol hadduu ku qaydo yihi huludka yaan la dhaafinin ha laga bixiyo hadduu iska idlaaqay uu yihi ha layga bixiyo xajkii ha layga xajiyo layga bixiyo kafaaradii iyo waajibaadkii laygu lahaa markaa hulud lama eegaya ra-su maalkaa laga eegaya dhaxalkiioo isku wada jiraa intaa laga jaraya marka intaa laga jaro ayaa dabeetana wixii soo hadha la dhaxlaya in qayadahu bihuluth waajibkan hadduu yihi huludka ha laga bixiyo oo markaa garo wuxuu ulaxa jeclaabaya dadka dhexlaya ayuu leeyahay ayaan laba wax ka wada go-in oo dee wuxuu huludkan un ha isugu urureen buu leeyahay waxaa jiri kara haddaba waxyaabahan waxbixinta ee maalka ah qofku mararka qaarkood isagoo iskaba hagaagsan inuu bixiyo marna isagoo buqa labadiibuu kala qaaday wamaa najazahu wixii uu go-aamiyey qofkani fii xayaatihi intii uu noolaa oo min atabaruci min atabarucaati samafalkii uu bixinayay ah kalwaqfi waxbu guryuu waqfay ama masaajida walcitq wuu xoreeyey walhibati cid buu waxsiiyey iyo wakayriha waxyaabihii kale iyaguna lamid ahaa untaa aynu sheegnay sadaqatu tatawuc oo kaleba dee waad eegayo fa fiihi tafsiil baa ku sugane fain facalahu fi sixa isagoo caafimaad qaba arrimahan hadduu go-aamiyey uctubira min ra'si lmaal taasu maalka laga xisaabinaya laga jaraya wain facalahu fi maradi lmowt haddii uu waxaan sameeyey isagii oo xanuunkii uu ku dhintay uu hayo aw fii xaali iltixaami alxarb ama markii dagaalku uu hilboobay aw tamawuji lbax ama baddu markii ay isku kacday ee qiiro qiiro lagu jiray aw itaqdiimi lilqatr ama markii loo soo joojiyey in la toogto aw italqi ama waktigii ruuxa dumarka ah fooshu ay haysayba tabarucan bixi aw bacda alwilaada ama intii ay dhashay bay tabarucan samaysay laakin qabla infisaali lmashima aanay kasoo bixin baashaa mandheerta laydha waitasalat hadihi alashyaau dhowrkan shay aynu isku daba taxnayna kolkii uu dardaarankii bixiyey ayay la xidhiidhay bilmowti geeridii bay la xidhiidho markiiba horey buu ka socday uctubira min athuluth wailaa fala waxa uu marka xusay wixii la kala saarayay ee loo arkayay tabaruc fi xayaati shaks iyo wixii dardaaran laga dhigaya labadaasu arrimi ukala saaray qofku isagoo iska caafimaad qaba hadduu yidhaahdo waxbaan waqt waxbaan bixiyey noocay doonaysaba ha ahaato dee raasumaalkiisun baa laga jaraa hadduu shan boqol oo kun haysto shantii afar uu dar uu bixiyo isagoo caafimaad qabo aan cudurhayn oo makuufyadan ama meelahan cabsida badan aan joogin ayuu yihi afar boqol baan bixiyey dee horey bay ka socdeeno waa la jaraya boqolun baa warasadii usoo haraya ile xaq buu uleeyahay qofku inta uu caafimaadka qabay aan cudur haynin inuu wax tuluta islaamka kuma qaydayo uctubira min ra'si lmaal waa saas macnaheedu warasadiina ma murmi karaan oo qofkiio caafimaad qaba ayaa dee waxaan bixiyey haddii haddaba maraaxilka makuufka ah cabsidu ay aada u badanta uu dardaarmo waxan uu ihahdo waxaa iyo waxaa iyo waxaa hala bixiyo thuluthkii un baa lagu eegaya oon la dhaafin karaynin maxaa yeele arrimahan markii ay yimaadeen kolkiiba geeri baa ku xigta markaa kaanama isagioo fii maradi lmowt kusugan oo kalun bay ka dhigneen arrimahan alamraad almakuufa qayb kamida buu sheego baabulwasiya ku tiriyaan cudurada had iyo jeer makuufka ah oo waa kakan irshaadku marka dee ka hadlaya ka awali faalijin wa akhiri sillin ilaa quulanjin acyaashaas oo kale u tirinaya alamraad almakuufa kalka tirinaya awalu sill ma awal faalij baan leeyahay faalijka awalkiisaa makuufa buu leeyahay qacda horuu qofka ku dhufto hadduu ka shubi waayo inuu iska labnaado luudluudaa laga yaaba dhambaha maloorsanaade baashaa silhda la yidhaahdo maradljamb t b da weeyaan iyaduna aakhirka ayay khatar u leeday idiskana way ku dari lahaan hadday og yihiin oo isaguna xagga dambe ayuu makuuf ka yahay qofku haba iska yar burnaado marka hore maalinba maalinta ka dambaysa siduu rifan iyo lisan ugu dhacayo umuu dhulka udhacaya isaguna marka amraadii xaaladihii makuufka ahaaba kuwan ku daray wa intaa jawaabkeeda isaguna waa halkaa dambe ee aynu fadhiisinay weeyaan uctubira min athuluth taa dambe oo qofkan isaga ah maradulmowt buu tabarucan bixiyey dee thuluthkun baa leegaya markii xaaladdu ay adkaatay buu hebella ag marayay markii dagaalku dee uu xumaa xiina xamiya alwatiis oo ku daawuhu kululaaday ayuu yihi hebelow bal adaa meeshii laga yaabaaba inaad dee iga dambaysade wixii noocaa iyo nooca ahaa waan bixiyey bu marad wuxuu kusugan yahay maradul mowt unbuu kusugan yahay baa loo ictibaarinaya badii baa isku kacday oo in la hafto ayaa loo dhawaaday geeri xaggeed markuu mareeyo tabaruca uu bixiyo thuluska ma dhaafayo hadii la dilayo lasoo joojiyo barhka ama goobtii lagu dilayay garayada uu yidhahdaa waa dardaaran waxii dumarka ahay hadad iyo jeer marka ay kusugan tahay dalq macnaha waktiga ay foolanayso waa xaalad khatiira wey bacda alwilaada bay markaa iyada laftigeedu khatiirtay haddii ana dee madheerta si deg dega uga soo bixi ashyaadan oo dhami markay mawdka la xidhiidha uctubira tabarucaatu shaks min athuluth laa ziyada min wailaa falaana dee waa haddii aana intaas aanu mawdkii la xidhiidhsana intan oo arrimoodba mawdkii baa ka dambeeyey mawtulqafli baa isaguna sidoo kale ah hadduu intuu hebel iyo hebel waxaa la siiyay adduunka intaa leg hala bixiyo u idhaahdo gaari jiro meel dhexdeera isagoo maraya dee looma arkayo maradulmowt inuu kusugan yahay ama xaalad makuuf maxaa yeele qeybka dee waxba kama usii ogeyn cabsina qofkan kumay kalifin marka lama odhanayo thuluskaa laga eegaya laakin wasiyadii waxaan leeyahay tabarucun buu noqonaya fi xayaati shaks marka warasadii kuma soo dahanbaabaya waxa uu bixiyey waa dacwadii loo furi lahaa ee dadka loo qaadi lahaa markay anigu isiiyo kumuu siinin markay arrintu gaadho ay odhan lahaayeen kuwii waraasada war xoolihii aabaha ayaadna ugu haysataa kana odhan lahaa war uu isiiyey waxan waa sidii lagu kala fasilin lahaa fain cajaza thuluthu haddaba thulutkiibaaba ka daalay macnaha dhamaystiri kari waaye camaa najazahu fi lmarad xanuunka dhexdiisa waxyaabihii uu go-aamiyey uu hi waxaa iyo waxaa hala bixiyo ayaaba thulutkii gaari waay budia bilwali falwal saasaa loo wadaya wuxuu ihi hebel hebel intaa hala siiyo guri waqafa intaa halagu dhiso masjid intaa halagu dhiso lacag badan buu cayimay waa la isu geeyo thuluthkii bay ka badatay siday u kala horeeyeen haddii ay muratab ahaayeen ila waa bilawali falawal tartiib bay kutusinaysa say u kala horeeyeen erayadii sibaa la cajalaad ku duubane ama qoran ayaa la tixraacaya kuwa ay ka dambe ay ka godaa waa nasiibkooda dee hebelkaa iyo masjidkaa iyo intaa u dhamaystirta dee iyagun baa loogu fulinaya kuwa dambena waa haraya fa in waqaca dafcatan mar kale yuu yihi intaasoo shay ha lagu bixiyo aw mase cajaza thuluth can ilwasaaya ama thuluthkii baaba bixin kara ila dardaaranadii mutafariqatan kaanat aw dafcatan ama mar kaliaba ha wada ahaata ama ha kala badnaatee ha kala tagsanaatee qusima thuluth thuluthkii un baa lagu qaybinayaa bayna alkul dhammaan waa lagu qaybin doonaa sawan waxa isku mida kana sama tama bu iha kana sama cidqun am laa midkii doonaya ha ahaado waxba cidqiga isaga lama horreysiinayo inkastoo aimada qaarkood ay sheegeen khilaaf madhabiya difac iyo difaaciya dafcatan waaxidatan bay meeshii noqoto intaa iyo shaygaa iyo shaygaa iyo shaygaa ma odhanini waxa uli xoolahayga intaasoo hebel baabaan waxaa siiyay buu iska yidhi dee thuludkiibuu ka bada ama dardaaran kala tagsan oo la garan waayo tartiibkiisa ayaaba ninkan laga soo ururiyey markaa thuludkii un baa loo qaybinaya wixii uu ka gaadhaa waa nasiibkood marka bayna alkulli mid walba dee inbuu ka heli doonaa mid walba marka in laga siiyo ee thuludkii dhamaada waa la joojiy aimada qaarkood ba waxay leeyihin hadii cidqi uu ku jiro addoonkaana hala xoreeyo uu ku jiro addoonka hala horreysiiyo waa naf xoroobaysa oo dee isagaaba sii ajri badane maya watalzamu lwasiyatu bilmawt dardaaranku waxa uu ku sugmaayo hantigii lagu yeeshaa geerida markuu qofkani dhinto kii loo dardaarmay milki wuu ka waageertay in kaanat haddii ay u ahayd wey ligayri mucayanin kalfuqaraa dadka baahan oo kale wain kaanat limucayanin qof gaara hadduu u dardaarmay ka zaydinba weeyaane falmilku mawquuf lahaanshihii waa nuqda ayaa hortaalo waa joogaa fain qabila bacda almowt hebelkii dardaarmay ee kan u dardaarmay marka uu dhinto walow mutalaakiyan wakti dambeba ha ahaatee xukima waxaa laga soo qaadaya la xukumaya biannahu milkuhu kan loo dardaarmay inuu milkigiisa ahaa goorma min xiini lmowt waktigii uu dhintay laga soo bilaabo masaa'ilkan kala reeb masalada hore haddii aada soo qaadato goorma ayuu dardaarankii ka baxayaa milkigii qofka dhintay iyo warasadiina aanay shaqo ku yeelanayn kii loo dardaarmay inuu yeeshayna laga soo qaadayo waa marka uu dhinto qofkani markay naftu ka baxdu allaysto kii loo dardaarmay inuu yeeshay baa caddaatay hadduu kaasi dee fuqarada iyo dad caamaya dad caama oo aan qabuul ka suuroobayn iminka hadduu idhaahdo fuqarada hala sii shan boqol oo dee hebelada aynu u yeedhnaynu idhaahno miya aqbasheen mise waa diideen ma jiraan tabaruciina la joojin maayo markaa waxaa caddaatay in warasaduna aanay lahayn de isagiina shadaaftii milkiga waa laaftay sidaa darteed milkigiisii wuu ka baxay fuqarada le dadka magacaa la baxa unbaa le waa mid ligayri mucayanin kalfuqaraa talzamu lwasiya weeye marka ciddan uu u dardaarmay waa qof la garanayo qof la garanayo wey qofkaasi waxaa shardiya milki qofkaa isagaa laftiisa mucayanba ha ahaado laakiin waxa uu isaguna yeelanayaa waktiga oo qofkani dhinto ayuunbaa loo ictibaarinaya inuu milkigiisa galay markan uu leeyahay xaaladaasaa laga soo bilaabaya mulaaxadaad baa ku jira galo iyo tafriicaad ayaa meesha ku jira oo hadhow waa la isku qabsan karaa warasadii baa odhan karaa waxa neefkani uu dhalay gaarigani dakliga uu soo saaray gurigani kiraduu soo saaray annagaa lahayn baa iman karta markaa manaaficda iyo zawaa-idda munfasilka ah shaygan kasoo baxda la dardaarmay yaa la raacinaya ma waxaa la raacinayaa dadkii wax dhexlaya oo dhexalkii loogu daraya mise qofkan loo dardaarmay xaggiisaa la marinaya meeshaasaa wax ku jiraan sidaa darteed buu xukumaya uu sheegayaa milkigii goorta uu u bilaabmayo muusaalahuga loo dardaarmay falmilku mawquufun milkigii waa la hakinayaayo fain qabila bacda almawti mawtka dabadii markuu hebelkii dhintay buu aqbalay qabuulku taraakiba ha ahaado mar dambeba ha yidhaahdo waan ka yeelay wixii lai dardaarmee xukima bianahu milkuhu min xiin lmowt kan loo dardaarmay inuu iska leeyun baa laga soo qaadaya iska lahaanshihiisuna u kasoo bilaabmayo maalintuu hebelkii u u dardaarmay uu dhintay lakin lagama soo bilaabayo min xiin lwasiya ile farqi baa udhaxayn kare laba sanaa udhaxayn karaa duu qofkani laba sana xanuunsanayo ku dhintay oo dabeetana gaari u ahaa intaasoo adduunia ay ka farcamaysay waxaan u dardaarmay dee maalintuu dhintun baa laleeyahy kii lagu kii loo dardaarmayo waad leedahay intii ka horreysay wixii dakli kasoo baxayna warasada ayaa loogu daraya dhexalkooda farqigaasaa jiraya min xiin lwasiya wa min xiin lmowt dee farqigaasaa u jira haddaba wain raddahu hadduu celiyo baab dooni mayna naga daabulo xukima bilmulk bilmilki lilwaris wariski inuu iska leeyahy baa dacab ninkii loo samafalay oo loo dardaarmay kaloo muxuu diiday ma imtinaan buu diiday saaxiibadan kale ma qofkan hantigiisuu ka shakiyey inuu markaa xaraam yahay wax kastaba kasoo qaad wuxuu ihi anigu hebel dardaarankiisa layguma hadleeyo weligii baa hay dardaarmay intaasoo adduunya maan yeelin ayuu yihi dee dadkii hebel ka dhintay dhexlayun baa iska leh waasuba qaadanayo wain qabila haddaba hebelkii markuu dhintay buui waan aqbalay haddaba dardaaranka waradda wuu celiyo waa ma doonayu i qabla alqabd intii aanu guddoomanin ayuu yihi waan diiday saqata almilk milkigii baa dhacaya aw bacdahu bacda alqabdi buu yihi ma rabo falaa dee milkigii ma dhacaya isagun baa leh oo xoolihiisii ha saydho ninkan isaga ah ee wax loo dardaarmay nin muran badan baabu noqday hantigii loo dardaarmay wuu aqbalay kolkii hore wuxuu yihi hebel hadduu ii dardaarmay waan yeelay laakiin intaanu guddoomanin buu raddi sameeyey wax soo uu soo gocdayba wuxuu ihi ma doonayo dee waarisiintii baa qaadanaya dhexdaya markaa kalasaanu inaga guddoomanin kana noqday waan aqbalaydisii horena waa ka kac waarisiintii baa iska leh hebel miyuu ii dardaarmay adduunka intaa la eg ha waan aqbalay buui waa ko waanu guddoontay waa laba intaa kadib buui layguma hadleeyo dee markaa wuxuunay ka dhigan tahay nin xoolihiisu yidhi anigu waan iska diiday xoolaha oo lacagti si halkaa iska taala yidhi anigu lacagta ah ma doonayo nin yidhi unbuu ka dhigan yahay isaga ama ha la qabto ama ehelkiisa dee maxkamadda ha ka ashkateeyeen waa arrin kale ee waarisiintii kuma qabsanaya falaa yasqutu lmilk wallahu subxaanahu watacaala aclam